acmaasha xajka ayaa xoogooda bilowday jimcaha maanta ah iyadoo xujaay raxan raxana u socda ay dawaafayeen kacbada masjidka xaramka ee magaalada barakaysan ee maka xajka sanadkan ayaa kusoo beegmay iyadoo muddo sideed bilooda uu dagaal ka socdo magaalada kaza ee dhulka falastiiniyiinta falastiiniyiinta kaza ayaan sanadkan awood u yeelan inay xajka soo gutaan maadaama uu xiran yahay xadka ay kaza la wadaagto masar ee rafax mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in afar kun iyo laba boqol oo xaaji oo ka tegay daanta galbeed ay sanadkan fursad u heleen inay soo xajiyaan kun xaaji oo kale oo falastiiniyiin ah oo ah qoysaska falastiiniyiintii ku geeriyooday dagaalka kaza ee intii aanu xadka xirmin ka baxay kaza ayaa sidoo kale fursad u helay inay soo xajiyaan kadib markii ay martiqaad ka heleen boqor salmaanka sacuudiga sidoo kale sanadka waxaa markii ugu horreysay muddo sannado badan ah si toosa uga soo xajiyey dalka syriya xujaay iyadoo dayuurado ay si toosa uga soo qaadayeen magaalada dimashaq xajka ayaa ah munaasabadda ugu ballaaran ee ay dad arrimo diimeed ama cibaado isugu yimaadaan adduunka oo dhan waxaana ku jira acmaal kala duwan oo xujaydu ay ka samaynayso magaalada maka iyo hareeraheeda galbeedka sacuudiga ilaa iyo ciidda mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa sheegay inay filayaan in tirada xujayda sanadkan ay ka badato laba milyan oo qof gudashada xajka waa mid ka mid ah shanta tiir ee islaamka oo qofka muslimka ah ee awoodda u leh laga doonayo inuu ugu yaraan mar guto noloshiisa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa nooga warramaya kaalinta uu xajka kaga jiro islaamka bismillah asalamu calaykum waraxmatullah maxamed oo adiga iyo bahda v o a aad baad umahadsan tihiin dadweynahana dhegeysanayana waa sidoo kale xajku waa rukni kamid a arkaanta islaamka ee shanta ah ilah wuxuu lehay subxana watacaala walilahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila yani aayaddaas waxay caddaynaysaa ilaahay subxaana watacaala inuu xajka inagu farad yeelay oo uu kamid yahay rukni kamid a arkaanta islaamka taas waa qeyb weeye qeybta kale ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoo tilmaamayaa xajku inuu faa'iidooyin fara badan oo aakharo iyo mid adduunba inuu leeyahay oo alla wuxuu leeyahay liyashhaduu manaafica lahum dadka waxaa laga doonaya muslimiinta ahu markay xajka tagaan inay manaafic fara badan bay kasoo helayaan manaafic fara badan bay kasoo kala soo kulmayaan hadday noqoto tusaale ahaan maanta waxaa laga yaabaa waqtiga aan joogna casriga ah dad ka badan ilaa saddex milyan oo ama ku dhadhow inay isugu imanayaan dadkaasoo kala midab duwan kala luqa duwan kala muuqaal duwan waxay isugu imanayaanna ay tahay beytka ilaahay iyo diinta ay wada rumaysan yihiin inay hal rabbi wada leeyihiin inay hal rasuul wada leeyihiin inay hal kitaab wada leeyihiin inay hal qiblo u wada tukanayaan ayay isugu imanayaan marka waa manfac oo wax fara badan bay soo kala faa'iidaysanayaan manfac kale wuxuu tusinayaa xajku waxa la yidhaahdo calaamada midnimada ayuu u yahay daliil oo waxaa laga yaabaa inaysan jirin bulsho kale oo bulshooyinka adduunka ah ama diimo kale oo dad saddex milyan afar milyan ku dhadhow buqco yar oo kooban ama meel yar aada u kooban ay isugu imanayaan oy maalmo wada joogayaan inaysan jirin marka arrintaas waxay kutusinaysaa dhan kale midnimada iyo wadajirka muslimiintana way kutusinaysaa xagga kale xajka dembi dhaaf buu leeyahay oo nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay qofkii xajka taga oo isaga oon dembi iyo xumaan iyo macaasi kusoo gelin wuxuu soo noqonayaa maalinkii hooyadii dhashay oo kale isagoo ah marka xajku faa'iidada adduunka iyo midda aakhiraba wuu leeyahay waana rugni ka mid a arkaanta islaamka marka berito oo kale oo sabti ah waa maalinta carafo sagaalaadka bisha dulxaj marka iyada fadliga fadligeeda intuu leegyahay carafo qiimo gooni ah bay leedahay tusaale ahaan xajku wuxuu leeyahay tiirar lagama maarmaan u ah si uu u asaxo tiirarkaa waxa ugu ugu muhiimsan carafada marka laga yimaado niyada ama in la niyeysto marka laga yimaado oo nabigu wuxuu leeyahy alxaju carafa xajku waa carafo weeye marka carafo istaageedu wuxuu tiir wuxuu lafdhabar u yahay xajku inuu asaxo haddii qofku carafo istaagi waayo xajku kama asaxayo marka taasaa waxaad ku garanaysaa qiimaha ay carafa leedahay carafa midda kale marka dhan kale laga fiiriyo maxamed oo waxa weeye dadka waxay xusuusinaysaa ka ah ee banaanka ah la taagan yahay waxay dadka xusuusinaysaa carasaat alqiyaama qiyaama ayay dadka xusuusinaysaa marka meeshaan uu taagan yahay maanta isaga oo maryo maryo kale aan qabin cid kale oo uu u yimid aysan jirin ilaahay darti inuu u yimid inuu ku xidho maalinku ilaahay hor istaagaya subxaana watacaala yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waxaa soo aroortay oo kale carafo in ducada la aqbalayo oy markaa dadku ilaahay baryaan subxaanahu watacaala oy aakhiradooda iyo adduunkooda labadaba alla baryaan rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annaar iyaduna waa waa muxuu aha waana aayad qur-aana axaadiis badanoo tusinaysa ducada maalinkaasna inay aada u qiimo badan tahay waxaan ku darayaa halkan dadka aan xajka joogin maalinka sagaalaadka ah ama maalinka carafo loo yaqaano inay soomaan sunno weeyaan oo aad bay u qiimo badan tahay oo ajir fara badan baa iyadana laga helaya marka carafo qiimahaas ayay iyaduna leedahay sacuudiga ayaa si uu u xakameeyo tirada dadka tegaya xajka waxaa sanad walba uu wadamada adduunka u qaybiyaa kooto xujaay ah iyadoo loo eegayo tirada muslimiinta wadamadaasi ku nool sida ku xusan tilmaamaha gudashada xajka xujayda ayaa ku bilaaba dawaaf ama toddoba jeer oo wareeg ah oo ay ku sameeyaan dhagaxa madow ee kacbada kadibna waxay aadaan mina oo ah dooxo buuraley ah oo dhowr kilomitir u jirta magaalada maka halkaasoo ay habeen ku soo qaataan maalinta ugu weyne acmaasha xajka ayaa ku beegan berito oo sabti ah halkaasoo maalintii oo dhan ay xujayda cibaado iyo salaado ku oogaan buurta carafa oo ah halkii nebi moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee uu ka jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay dhinaca kale xajka ayaa badanaa ku soo aada xilliga kulaylaha ee sacuudiga inkastoo dhowrkii sane ugu dambeeyey uu ka kulolaa sidii hore haddana waxaa caawinaya xujayda marwaaxado iyo meelaha cibaadada qaarkood oo la hoosiyey khubarada saadaasha cimilada sacuudiga ayaa saadaalinayay in celcelis ahaan kulaylka uu gaari doono meesha ugu sarraysa afartan iyo afar digrii celsius ama boqol kow iyo toban cabirka xaraaradda ee farenhait fariin loo diray xujayda khamiistii shalay ayaa loogu sheegay inay biyo badan cabaan si joogto ah oo qofkiiba uu cabo in ka badan laba litir oo biyo ah maalintii islamarkaana oo mar walba sito dallad iyadoo looga digay xujayda kulayl daran oo gaari kara ilaa iyo afartan iyo siddeed digrii celsius